wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maamulka puntland ayaa ku furtay boosaasyo shirka horumarinta arrimaha diinta iyo nabadda gobolka bari oo yunesko kooyana boqoliyo konton ku mid ah culamahu diinta nabadoonada urada bulshada iyo hay-adaha amniga cadaaladda iyo garsoorka ujeedada shirkan ee xoojinta doorka culammada iyo nabadoonada oo keliyana cadaaladda nabadda iyo xasiloonada kahorseedowka fikradaha xun aragtida islaamka ilaalinta amniga iyo horumarinta iskaashiga dowladda iyo dadweynaga puntland wasiirka wasaaradda cadaalad iyo arrimo diinta dowladda puntland maxamed cabdiwahaab oo kulanka hadal dheer ujeedaya ka dheeraday ahmiyadda nabadda inlata dowladda iyo shacabka soona sheegay in tiilanka talgalay shirkoon sida nabadilan ilaalii kora in laisku kaaladaa
war la helaa talo la helaa in dadka gobolka bari oo hadday tahay culimmadii iyo hay-adihii amniga iyo garsoorka iyo nabadoonadii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo aqoonyahankii iyo jaamacadihii iyo xarumihii waxbarashada iyo dadkii danta caamkaa ka shaqaynayay inay isu yimaadaan tashadaan waxay iska weydiiyaan nabadgelyada dadkeenna iyo dalkeenna dadkeenna saan u wacyigelin lahayn tale inaan ka yeelanno ummadeenna khilaafaadka ka dhex jira hadday tahay mid beeleed mid bulsho mid deegaanba sida loo xali lahaa in laga tashado hay-adihii annagu aan idmanay oo dowladda sidii loo tayay lahaa wax la iska weydiiyo wixii ka dhiman sidii loo dhammaystiri lahaa wax la isaga ogaado ummadda wada jirta oo isku tala ah oo isku dan ah oo danta guud ka shaqaynaysa inaan noqonno walaalayaal soomaalidu waxay dhahdaa rag aamusay iyo riyo aamusaba reerkooday gabeen kelmadda xaqa ah oo jiritaankeenna ummadeed iyo jiritaankeenna diimeed iyo damiirkeenna iyo istirkeenna iyo abkeenna khatarta ku ah haddaan u bareeri weyno inaan ka hortagno waxa khatar ku ah oo kelmadda xaqa ah iyo cadaaladda aan ku dhiirro weyno dad jira noqon mayno dad gumoobay oo asaagood ka haray oo dulloobay oo la dullaystay baan noqonayna oo taariikhda ka dabar go-aya diinteenna waxaa ka mid a nabigeena laga wariyey dadka maalinta qiyaame ilaahay hooskiisa harsada waxaa ka mid a qofka qof jaa'iri ah hortiisa kelmadda xaqaa ka dhaca oo aan xaqa ka baqin jaa'irku waxa weeye ama suldaan ha ahaado ama mid xukun xalaal haysa ha ahaado ama mid xukun xaaraan haysa ama mid buur ku dhumanaya ha ahaadee qof manaxo ah marka uu joogo qofka aan baqin oo runta ka hadlo wa marka waxaa la rabaa walaalayaal inaan meeshatan ka tashanno ummadeenna saan u badbaadi lahayn waxaa meeshan noogu qoran horumarinta arrimaha diintiiyo nabadda waa run diinteena waa diin horumarsan oo islaamku waxaa la yidhahdaa saalix likulli zamaanin wa makaan wakti kasta oo la joogo iyo deegaan kasta oo la joogo diinteennu ama diintan ilaahay soo dejiya diin ku habboon haddaad joogtid dunida qabow iyo midda kulul iyo midda saxaraha iyo midda cagaaranba iyo haddaad maaris tigtid haddaad dhulka joogtiba diinteennu waa ku habboonta iyo haddii hal milyan oo dambe oo sanood la sii joogo cidda u baahan in la hormariyo oo diinta la waafajiyo waa habdhaqankeenna waa habfakerkeenna marka la leeyahay horumarinta diinta waxaa laga wadaa dugsiyada qur-aanka iyo meelihii diinta lagu baran in la nadaamiyo in sida qur-aanka loo dhigahayo macallimiintu qur-aanka u gudbinayaan ay tahay sidii saxdaa in la hubiyo imkaaniyaadkii agabkay ku shaqay lahaayeen in la hubiyo in loo diyaariyo macallimiinta qur-aanka dhigaysa oo dadkeena diinta baraysa inay yihiin macallimiin aqoonna ule akhlaaqdooda la hubiyo la hubiyo ka qaybgalka arrimaha diinta barashada qur-aanka kariimka ah iyo macaahidda diinta lagu baranayo in la nadaamiyo oo la tayeeyo